kulanka asiga ah waxaa looga hadlayay ammaanka sidii kor loogu qaadi lahaa kooxda nabadiidka maxaa la dhahay magacooda xunka urus oo dhibaato ka geystay maalin aan beeray oo afar iyo labaatankii bisha magaalada baydhabo dhibaato ka geystay si lama filaanana arrintaas u dhacday si ayna mar labaad u soo noqonin ayaa laga tashanhayay nimankaas ayaga ah sidii wax looga qaban lahaa ayay ku saabsanay waa taha marka waxay noo sheegtaa maxaa ka soo baxay kulankaas aada yeelateen laano badan baa ka soo baxay in lala laga tashado ummadda la wacyigeliyo wax badanna loo sheego oo waxayihiinna la akriyo arxanlaawayaashaas ummadda shacabka allaynaayo magaca diineedna ku qaraabanayo beenta ah in lala dagaalamo meel looga soo wada jeesto ayaa lagu ballamay ballanka kaasu ah waa ku gartay marka arrimahan faahfaahin ka bixi sidee loo sugayaa ammaanka maxaa qorshaha la sameynayaa waxaa la ogaa in baydhabo qaraxyo xoogan ay ka dhaceen sidoo kalena dad badan aada u qabateen qaraxyadaasi lama ammaanka waxaa lagu ballamay in maaragtay arrintaas la kordhiyo xagga ammaanka saro loo qaado waxay ma garanaysaa nidaam ah iyo sharciyada la xiriirana sidii lagula dhaqmi lahaa in maaragtay garsoorka lagala tashado waxyaabo badan baa mataqaana meesha lagu soo qaaday go-aanku wuxuu yahalaayo xaal in nimankaas ka hortag ballaaran lagu sameeyo waxaan rabaa taliya inaan ku weydiiyo inkastoo magaalada baydhabo qaraxyada ka dhacay mas-uuliyaddooda ay sheegteen ururka al-shabaab ee ka soo horjeeda haddana ciidamadiina waxaad dad badan u qabateen qaraxyadaas oo lagu xirayay dadkaas magaalada kismaayo naga sii dadkaas halkey ku dambeeyaan adeer dad badan oo arrintaas ku lug lahaa ayay dowladdu gacanta ku haysaa kuwo kale oo ma garanaysaa jirana waa ay jiraan ayaguna kiisaska horeha kiisaska hore ha noqoteen ama yani kuwa hadda dhacayda ha noqoto qaar laayana waa jira qaar lagu daba taagan yahay oo lagaadinayana waa jiraan
dadka badan ee lagu qabtay magaalada baydhabo waxaa jira dad badan oo idin dhaliilaya oo ku doodayay in dad shacab aada xiriirteen marka dadkan haddii baaritaana aada ku samayseen maxaa idiin soo baxay oo hadda aada noo sheegi kartaa a waxaan loo wadaagaynaa dambiilayaasha intooda badan in gacanta lagu hayo sharcigana la horkeeni doono ummadii ay laayeen xanuunkii ay mareen inay ayaguna mari doonaan la marin doonana adeer macnaha yani goorma meesha kuma jirto waa la keeni doonaa mar haddii la waxba degdega ma aha habadheeri ana waa laga raadinaya xaalado kalena waa ay jiraan wax oo dhanba ayadoo la tixgelinayo marley waxaa la horkeeni doonaa fagaaraha lasoo joojin doonaa haddii ilaahay yiraa wa waa gartaliya dhan kale waxaa rabaa inaan ku weydiiyo dadka deegaanka ayaa inoo sheegaya in deegaano hoostaga magaalada baydhabo iska hor imaadyo ay ka dhaceen iyo weliba weeraro ay kusoo qaadeen ururka al-shabaab arrimahaas maxay nooga sheegi kartaa mooreelgelin ciidankooda xunka ah weeye waa joognaa weeye wax qiimala ma aha rasaas inta lasoo rirido haddana raaskaas dib loogu soo cararo waa waxaan qiimo lahayn oo lala fahmi karo
waa taa markii laga hadlayo ammaanka magaalada baydhabo dadka qaar ayaa sheegaya in baqdin badan ay magaalada ka jirto oo xilliga habeenkii a xataa magaaladu ciidamo badan ay soo galaan baqdinta jirta maxay taha marka wallaahi goobii la isugu imaan jiray dadku hadee dhibkiiba uma muuqda ma ahane carro badan oo la joogana waa jirtaa haddii aada waddada fiirisid oogaa meelihii ay wax ka dhaceen waa bini aadana ishinda ku garaadlaa layidhahaa wax kaloo hadda weyn ma jiraan ammaanku waa degan yahay ganacsiga waa socdaa ummadda waa degantaa shacabka reer baydhabo caawa waxaan u sheegaynaa waxaan u baahanaa inay noo yimaadaan nimanka dalaalayda ah oo gaadiidka rara noocyo kasta ha noqdeen iskaashatada gaadiidka iyo maxaan ku dhahay nimanka dhulka gala oo dalaalayda intaba si howlo ayaga danahooda la xiriira loogu sheego waxaan rabnaa inaad noo ogeysiisaan inay yimaadaan maalinta berita divishinka divishinka boliiska inay yimaadaan aasubna intaas inaad noogu celcelisaan aan aada u daraynaynaa arrimo kooda oo amniga la xiriira si loogu sheego iyo waxyaabo soo kordhay marka ma ogeyn berita sayna u dhihin inaan u sheegnaan rabna arrintaas inaa noogu alceliyo waa ka faa-iideysi tan kale shicibka waxaan ugu baaqayaa taas waa tii annaga hawshanada qusaysay tan kale shicibka waxaan ugu baaqayaa shicibku kuwii horena waa u sheegnay kuwan dambena waa u sheegaynaa war shicibkow war nimanka ayagaa war nimanka ayaga waxaa weeye cabsida yani ay dadku ku abuureen haddii la iska dhaafo wax qiimale maahan nin walba ninkaad aragta shabaab a soo sheeg waa niman dulya wax la qarsada maaha nimankaas isku si aan ula dagaalano shicibka taasaan mataqaanaa ku boorinaynaa inay nala qaybsadaan